إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa xalay lagu weeraray guri uu ka degan yahay degmada beled xaawo ee gobolka gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay dhigteen degmada bardaale xukun tacsiir ah ayaa degmada saakowey walaayada islaamiga ee jubbada dhexe lagula fuliyey dad lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya meedadka tahriibayaal badan oo ay soomaali ku jiraan ayaa laga helay xeebaha dalka yemen kadib markii ay dooni kula qallibantay khasaare nafeed ayaa ka dhashay rasaas ay ciidamo ka tirsan xabashida etoobiya ku fureen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay qaybo ka mid a dhulka soomaali galbeed walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goob fagaaraa kusoo bandhigtay qanimadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku furatay dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer iyo maxaabiis lagu qabtay dagaalkaas qaar ka mid a wadad xumayaasha ayaa dowladda federaalka ah u fadwooday in ay saarto dadka ku aasan qabuuraha iskuol bulisiyo ee magaalada muqdisho iyadoona ehelada loo qabtay muddo toban cisho ah دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa xalay lagu weeraray guri uu ka degan yahay degmada beled xaawo ee gobolka gedo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay xalay qarax la beegsadeen guriga guddoomiye ku-xigeenka ah maamulkaas ugu magacaaban degmada beled xaawo sarkaalkan qaraxa lala beegsaday ayaa ka badbaaday balse waxaa dhaawac daran soo gaaray mid ka mid a ilaaladiisa kaas oo xaaladiisa caafimaad laga dayrinayo dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen isbaaro ay dhigteen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa isbaarada dhigtay afaafka hore ee degmada bardaale markii ay risaastu ku bilaabatay ayayna halkaa ku kala carareen waxaana waddada si nabadgelya ku maray dadkii isbaarada ay u dhiganayeen xukun tacsiir ah ayaa degmada saakowey walaayada islaamiga ee jubbada dhexe lagula fuliyey dad lagu soo qabqabtay waxyaabaha maanka dooriya maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
gelinkii dambe maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakowey wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay xukun tacsiir ah goobta xukunka ka dhacay waxaa soo buuxdhaafiyey boqolaal qof oo isaga yimid afarta xaafadood ay ka kooban tahay saakow si ay u daawadaan xukunka ciidanka xisbada ee degmada saakow ayaa gacanta kusoo dhigay muqaadaraad iskugu jira qaad sigaar iyo waxyaabo kale oo ka mid a kuwa maanka dooriya fagaaraha ayaa lagu soo bandhigay muqaadaraadka iyo gaadiidkii lagu keenay kuwaas oo dab la qabadsiiyey waxaana intaa dheer raggii lagu soo eedeeyey muqaadaraadka ayaa iyagana goobta lagu karbaashay haddaba waa kan mid ka mid a qudaadda maxkamadda islaamiga ah oo ka warbixinaya xukunka ujeeddo xukun tacsiir ah taariikhda markay ahayd afarta bisha laba-iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo shan ciidanka xisbada ee degmada saakow ay hor keeneen maxkamadda shareecada islaamka wilaayada saakow oo lagu soo eedeeyey in lagu soo qabtay afar gaashaan tubaako ah iyo toddoba steeg sigaar ah iyo marduuf qaad ah ayagoo mootooyin ku wataan dhammaantooda waxay ku jawaabeen haa waa run anakaa wadannay baar dheere ayaan ka soo qaadannay intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta iyo jawaabta ahna qiraal una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidatan intaasi kadib qaadiga ayaa soo bandhigay adilooyinka ama nusuusta loo cuskaday xukunka iyagoona isla goobta lagula fuliyey xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto min soddon iyo sagaal karbaash oo tacsiir ah maraajiicda loo cuskaday kow towdiihul axkaam mujalladka lixaad safxada saddex boqol toban iyo afar labo almulakhasu alfiqhiyi safxada afar boqol toban iyo kow saddex tamaamul minna mujalladka afraad safxada shan boqol konton iyo saddex wabilaahi towfiiq haddana waxaan gudugelaynaa tanfiidkii wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si adag loola dagaalamaa waxyaabaha muqaadaraadka ah meelaha ay gacanta ku hayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa caadi ka ah muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan bulshada ayaa farabaan ku haya gaar ahaan dhallinyarada kuwaasoo qaarkood ay ku dhaceen cuduro halis ah oo gudaha dalka wax loogu qaban waayo oo ay sabeen muqaadaraadka xasan sheekh ayaa marar badan dowladda kenya lasoo galay heshiisyo aad u badan kuwaasoo dalka lagu soo daabulaya qaad iyo waxyaabo kale iyadoona kenya qaadkeeda ku bedelanaysa khayraadka dhex eegaagaya badda soomaaliya meydadka tahriibayaal badan oo ay soomaali ku jiraan ayaa laga helay xeebaha dalka yemen kadib markii ay dooni la qallibantay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
dad tahriibayaal soomaali ah ayaa waxaa miidkooda soo tuftay badda iyadoona laga soo qaaday muuqaalo boqolaal qof oo ku dhintay badda kadib markii ay doon shalay kula rogmatay xeebta dalka yemen dadkan ayaa tahriibayaal ahaa waxayna doonta ku saarnaayeen laba boqol iyo afartan qof oo soomaali u badan muuqaalo laga duubay ayaana muujinaya in dhul aad u baaxad weyn oo ay daadsan yihiin meydad badan qaar ka mid ah tahriibayaasha soo badbaaday ayaa sheegaya in boqol iyo wax ka yar ay badbaadeen halka boqol iyo afartan ku dhowaadna ay ku dhinteen badda waa kuwaan qaar ka mid ah oo arrimahaasi ka hadlaya sabti aan soo baxno subaxdii haween axada badda soo galna axad maanta isniin waa subax isniin ay waa laba habeenii hal maalin laba habeenii hal maalin badda ku soo jirna ilaahay wuxuu xukmay xukumi doonta inay nala gadoontay marka xeebta u soo dhawaan xeebtan cabbadan noo jirtay adiga waxaan ee rakaabka laba boqol iyo afartan iyo laba boqol iyo konton lagu murmaa lakin meesha markaa ogay cadka la suuliya wuxuu ahaa laba boqol iyo afartan ninkaan arkaysi waa saaxiibkii maadkan aniga waa ismaaciil ninkaan arkaysi waa xuseen marka alxamdulilah allah yarxam makfirla doonta waa nagala daashay dad badanaa dhintay xagga xagga sumid dad badanaa ku baabay adi waxaas oo meesha yaal arkaysi laba boqol iyo afartan laba boqol iyo afartan rakaaba ahayn yani adiga boqolaa soo baxday wax soo badbaadi boqol boqol la jiro waa boqol iyo keliya la jiro ma ahan marka ugu horeysa dad tahriibayaal ah oo ay soomaali ku jiraan ay doon kula qalibanto ama ay kula rogmato badda khasaare nafeed ayaa ka dhashay rasaas ay ciidamo ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya ku fureen gaari ay saaraayeen dad shacab ah oo marayay qeybo ka mid a dhulka soomaali galbeed cali aadan ayaa ka waramaya ciidamada dowladda xabashada itoobiya ayaa weerar khasaare dhaliyey ku qaaday shacab soomaaliyeed oo ku sugan mid ka mid ah deegaanada dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada ilwareedyo ayaa sheegaya in gaari ka baxay magaalada jegjaga kuna sii jeeday degmada wajaale uu weerar jidgal ah kala kulmay ciidamada itoobiya ee loo yaqaano finas sida ay sheegeen dad ka badbaaday weerarkan waxaana si xun ugu dhaawacmay ilaa iyo dhowr ruux oo qaarkood dhaawacooda uu daran yahay ciidamada xabashada ayaa gaarigan rasaas ku bilaabay markii uu marayay halka loo yaqaano goobyarey muxyidiin oo ka mid ah rakaabkii gaariga ayaa si xun ugu dhaawacmay waxaana xabaddu ka haleeshay dhabarka iyadoona xaalad kooma aha uu ku jiro cali maxamed maxamuud oo ay walaalo yihiin mid ka mid ah dhibanayaasha ay xabashadu dhibaataysay ayaa warbaahinta ugu warramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada ciidamada dhibka geystay ayaa ah ciidanka loo yaqaano finas waxayna ilaaliyaan xuduud beenaadka walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa goob fagaaraha kusoo bandhigtay qanimadii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku furatay dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer iyo qaar ka mid a maxaabiistii dagaalkaas lagu qabtay sakariya cumar ayaa ka warramaya boqolaal dadweyne ah ayaa soo xaadiray fagaaraha lagu soo bandhigayay agabyada kala duwan iyo maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii cagmarinta ahaa ee dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana ka mid ahaa dadka goobta ka hadlay suldaan daa-uud aadan oo ah suldaanka guud ee beesha wacaysle maantay runtii waxa weeye maalin weyn hadda ka hor intaan oo kaleetooda kama soo qayb gelin xaflad saan oo kaleetooda oo lagu soo bandhigayo waxawaaye qanaa'imtii laga soo qaaday nimankii murtadiinta ee degmada ceeldheer maanta meeshan waxaa yaallaa waxawaaye hubkii la rabay inay lagula dagaalamo shareecada ilaahay maantana wuxuu taagan yahay inuu gacantii mujaahidiinta gacantooda uu ku jiro oo la rabo haddana inay
waxaa isna markiisa mikrofoonka qaatay oo hadlay nabadoon xaaji roog oo ka mid ah waxgaradka beesha wacaysle islamarkaana soo xaadiray fagaarahan lagu soo bandhigayay agabyada laga soo furtay ciidamada dowladda federaalka ilaahay baa mahad iska leh beriganna keenay xafladan bandhigga ah ee lagu soo bandhigayo khaniimada laga keenay dowladda riddada ah oo uu hoggaamiyo xasan sheekh maxamuud ee gaaladu ay ku soo gadatay ayagoo fikirkooduna uu yahay inay halkaas meel mariyaan waxaan idin leeyahay marka shabaabaan difaacnay meel cidlaa ummadda aad ku dhumaysiin hal gaariyoo shabaaba laydinkuma hayood qaadateen maxaabiisaad ka qabateen lama hayo adinku habinkiiaad calwasaad ku guulaysataan maalintii islaamka askale guusha waa tare adinkaa indhiin u jeede mariyaad ku guulaysataan sidoo kale waxaa iyana goobta bandhiga ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha usoo daawasho tagay fagaaraha lagu soo bandhigayay agabyada kala duwan ee lagu soo furtay iyo maxaabiista lagu soo qabtay dagaalkii cagmarinta ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaana dadweynahan laga dheehanayay shucuurka farxadeed ee ka muuqda waxaan joognaa maanta qalimadii ceeldheer meel lagu soo bandhigay falilaahi alxamdu waa maxaabiistii waa maxaan ku dhahayay qalimadii ayu nuuc waa gawaaridii waa calamadii xumaayo daaquudka ahaayo maraykan lahaayo imaaraad lahaayo yuhuud lahay ayu nuuc raayo tawxiid ayaan ka haysanaa maantana bifadlillaah gacantayna ayaan ku jarjarna gacantaynana waa ku gubaynaa waxaan u jeedaa qaniimo fara badan ayaan horteeda ugu jeedaa waraaqo fara badan ayaan horteeda u jeedaa oo ku qoran calanka daaquudka ah ee murtadiinta ah ee xasan guurguurte ilmaha dhallinyarada shacabka magaalada muqdisho ka soo waday qalimada ayaa maanta aragnay in lagu soo qabtay degmada ceeldheer iyo maxaabiistii oo iinaysa ayaan aragnay maanta degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ayaa waxaa maalintii sabtidii lasoo dhaafay ay martigelisay dagaal cagmarin ah oo ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo lagu beegsaday fariisiba askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmadaasi islamarkaana cagta lagu mariyey dhagtana dhiigga loogu daray askar badan oo ka tirsanaa dowladda federaalk dhinaca kalena lagu soo furtay sanad militari islamarkaana gacanta lagu soo dhigay maxaabiis noonool oo ka tirsan dowladda federaalk qaar ka mida wadaad xumayaasha ayaa dowladda federaalka u fadwooday in ay ka saarto dadka ku aasan qabuuraha iskuul buluusiya ee magaalada muqdisho iyadoona ehelada dadka loo qabtay muddo toban cisho ah mahad cubayd ayaa ka waramaya dowladda federaalka oo doonaysa inay qaadato dhulkay ku yaalaan xabaalaha iskuul buluusiyo ee magaalada muqdisho ayaa ehelada dadkoodu ay ku aasan yihiin halkaasi ku amartay inay la baxaan lafaha dadkooda islamarkaana geystaan meelo kale warka ah in dowladda federaal ku doonayso dhulkan ay qabuuruhu ku yaalaan ayaa ahaa mid horay u soo shaacbaxay hase ahaatee waxaa xilligaas inkirtay dowladda federaalka ayadoo ku tilmaamtay waxba kama jiraan markii ay muddo gaaban ka soo wareegatay islamarkaana arkeen inay indhaha dadku ka sii jeesteen ayay dib u bilaabeen qorshahoodii waxayna markan soo kaxaysteen wadaad xumayaashooda ayagoo ka dalbaday inay u fatwoodaan xog la helayo ayaa sheegaysa in dhulka qabuuraha iskuol bulisiyo uu doonayo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka islamarkaana uu rabo inuu ka dhisto dhismayaal iyo hoteello kuwaasoo uu qaarkood kiraysto kuwa kalena gato waxaa sidoo kale sheer ama qayb ku leh xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo uu xasan sheekh horey uga ballan qaaday xilligii uu ku soo baxayay doorashada wadaad xumayaasha fatwooday qabuuraha in la faago ee ka tirsan dowladda federaalka waxaa ka mid ah cali wajiis iyo bashiir axmed salaad muddo ee laga joogo lix bilood ka hor ayaa iyo dhowr bilood adigu shan bilood lix bilood ku dhow ayaa wasiirka awqaaftii diinta sheekh muxtaar roobow cali culummada uu wargeliyey in dhulkan dan caama maadaama uu yahay maqbarad ay ku jirto si khayri sharci dadka loogu aasay dowladdiina ay dan caama ka yeelan karto in bal diin ahaan loo baaro masalada marka culummadu juhdi ayay geliyeen waa la baaray waxaa la ogaaday sidaa daraaddeed waxaan culummo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaaddooda ay meeshaan ku jiraan eheladooda ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan inay waajib ku tahay in dadkan dadkii iskalahay ay la baxaan lafahooda oo ay shimiterooyinka la yaqaano ama maqbarooyinka la yaqaano oo barakaad ay ka mid tahay meelo kale ay ku jira inay geestaan waxaan u joognaa maanta culummo ahaan qadiyad ku saabsan dhulkan oo qubuur ahaan loo isticmaalay oo arrinkiisa xukunkiisa ay la soo weydiiyeen mas-uuliyiin ka mida dowladda soomaaliyeed si loo ogaado diinteenna islaamka waxay ka qabto dhulkan caamka oo danta guud ah oo asal ahaan ay dowladdu iska lahayd oo qubuur ahaan loo isticmaalay ayadoo aan iidan dowladeed loo haysanin waqafna uusan ahayn maantana ay jirto baahi oo dowladda xaggeeda ah oo dhulkan iyo deegaankan ay dowladdu u baahan tahay inuu isticmaasho danaha guud gaar ahaan difaaca dalka iyo arrimaha la xali arrimahaas culummo ahaan markii arrinkaas aan iska waraysannay inay habboon tahay in dhulkan dowladdu u isticmaasho danta guud oo difaaca dalka ugu muhiimsan yahay qubuuraha iyo dadka de ku xabaalanna in meel munaasab ah ee maaragta loo eego oo la geeyo sidoo kale taliyaha booliiska dowladda federaalka sulub axmed firin ayaa ehelada dadkoodu ay ku aasan yihiin xabaalaha ku amray inay la baxaan meydadkooda annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ka ciidan buliis ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududayno markay broseyska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska ee halkan joogi doonta haddii allaydmo si dhow ay u wada shaqayn doonaan waana u fududayn doonaa haddii allaydmo broseyska la bixitaanka dowladda federaalka ayaa markii ay boobtay dholalkii kale ee ku yiilay magaalada muqdisho waxaa ka fakan la kuwa ay ku aasan yihiin dadka dhintay waxayna hadda bilowday inay faagato warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa